بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني بحثي لحاد وكاد لي وحيالها ما ينتفع الميت من عمل غيره وحيالها وارد كالقد بجين كره ومركز انتان كبعدي loo samayn karo oo ajar iyo wanaag uu ka helayo cashirkan waa cashirkii shanaad waxaanuna kaga hadlaynaa almatlab athalith matlabka saddexaad ayaanu kaga hadlaynaa matlab alawal iyo matlab athani iyo muqadimadii ayaanu kasoo hadalnay marka hadda waxaynu ka hadlaynaa almatlab athalith waana casharka shanaad baxdigan waxa uu odhanayaa madlabkaasi assadaqatu min alwalad sadaqadii uu sadaqaysto ilmihii la dhalay talxaqu lwaalidayni bacda mowtihima talxaqu way gaaraysaa alwaalidayni bacda mowtihimaa markay dhintaan ka bacdi sadaqadii duriyaddiisii ay sadaqeeyaan oo wanaaga waxay gaaraysaa waxa weeye waalidkii ajar iyo thawaabbay ka helayaan arrintaas waa arrin aan khilaaf ku jirin oo sida axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaatay aynu arki doono marka waxaynu soo qaadanaynaa xadiidu ibni cabbaas iyo xadiidu caaisha iyo aqwaasha culummada sida imaamu nawowi sida waxa weeye shawkani sancaani sida ay u fasireen ayaynu arkaynaa axaadiitaas qaala ibnu cabbaas ay cabdullaahi ibni cabbaas radia allaahu canhumaa sida uu warinayo imaamu albukhaari raximah llahu tacaala ay akhraja imaamu albukhaariya can ibni cabbaas ayuu ka soo saaray fii saxiixii waxa uu yidhi cabdullahi ibni cabbaas ana sacad ibnu cubaada waa saxaabi jaliila oo macruufa oo ansaar ah oo odayaashii ansaar ka mid a ana sacad ibnu cubaada tuwafiyat ummuhu wa huwa qaa'ib hooyadii ayaa la oofsaday oo dhimatay oo madiino ku dhimatay wahuwa qaa'ibun isagoo maqan oo safar ku maqan fa qaala yaa rasuul allah markuu yimid buu rasuulka u yimid faqaala wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ina ummii maatat waana qaa'ibun anoo ka maqan ayay dhimatay ayanfacuhaa shay-un in tasadaqtu bihi canha haddii aan wax u sadaqeeyo oo aan sadaqo u bixiyo rasuulka ilaahay oo ma anfacaysaa oo ajar iyo thawaab ma ka helaysaa ma gaaraysaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam nacam haa waa gaaraysaa fa qaala waxa uu yidhi sacad innii ushiduka waxaan ku markhaanti gelinayaa oo ka markhaanti noqo anna xaa'idii almikhraaf beertayda halkaa mikhraaf la yidhaahdo halkaa ku taallaa sadaqatun calayha inaan sadaqeeyey oo waqaf u tahay oo waxa weeye aan hooyaday u sadaqeeyey baan kaa markhaanti gelinayaa markhaanti iiga noqo allahu akbar waa sadaqa cadiima markaa imaamu albukhaari ayaa saa ku warinaya fi kitaabi alwasaaya xadiidka caaishana bal aynu fiirino markaasaan isku sharaxaynaa axaadiita wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri ana rajulan qaala lilnabiy sala allah alay salam nin baa nebiga ku yidhi marka ninkii iyadu ma ay sheegin marka ma isla sacad baa mise waa nin kale walcilmu cinda allah qaalad waxay tiri laakiin macal shaahidku waxa weeye xukumka iyo axaadiita ninkuu doonaba ha noqdee qaala waxa uu yidhi waayo culummadu waxay yidhaahdeen ibhaamka saxaabi magaciisa la qariyaa laa yaduru xadiidka ma dhibayo marka nin un saxaabadii ka mida wey waayo asaxaaba kulluhum cuduul waxay tiri marka ana rajulan qaala lilnabiy sal ly salam ina ummii uftilitat hooyaday waa la dafay ay maatat baktatan wa faj'atan wey waxay ku dhimatay si kadisa ayay ku dhimato oo walam tatakalam ma ay hadlin waxba ma ay sadaqaysan wa adunnuhaa waxaan u malaynayaa low takalamad hadday hadli lahayd tasadaqad ay macnaha hadday hadli lahayd inay sadaqaysan lahayd ayaan u malinaya wa fii riwaayatin ay riwaayada dambeyn arki doonaa waxay odhanaysaa lam tuusi oo wasiye ma ay samayn marka waxa uu yidhi ma aynan hadlin oo kedis bay u dhimatay ee waxba ma ay sadaqaysan oo waxa weeye ma aynan dardaarmin wa afalahaa ajrun in tasadaqtu canha rasuulka ilaahi ajir ma ay ka helaysaa haddaan wax sadaqeeyo wax u sadaqeeyo ajir ma ka helaysaa faqaala nabiy sal slam nacam haa waa ka helaysaa wa fii riwaayatin xadiidkan bukhaari baa werinaya wakayruhu wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd annahaa lam tuusi ma aynan dardaarmin idan marka oo saasuu baabul wasaaya u keenaya idan halkaa marka waxay nooga caddaatay axaadiitaas oo labada xadiid bayna tusayaan ama ha noqdo xadiidka caaisha ama ha noqdo xadiidka cabdullahi ibni cabaas oo sacad ibnu cibaada ka hadlaya labaduba waxayna tusayaan macal riwaayadahoodu calaa jawaasi sadaqati inay bannaan tahay sadaqada min alwaladi waladkii ilmihii la dhalay inay wax sadaqeeyaan ay u sadaqeeyaan alwaalidayn macnaha waalidkii dhalay inay bannaan tahay wa wusuulu thawaabihaa thawaabu sadaqa ila alwaalidayn waalidkii inuu gaarayo waxa weeye ajarkii iyo thawaabtii inay waalidkii gaaraysa ayay daliil u tahay qaala alimaamu nawowi raximah llahu tacaala soo qaadanaynaa aqwaasha imaamu nawowi laba meelood buu sharxu muslim iyo majmuuca labadaba aqwaal buu kaga hadlayaa shawkaanina wuxuu kaga hadlayaa neelowdaarka sancaanina sublusalaamka saddexdaasaan wax yar ka ishaaraynaa qaala imaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wa fii hadi alaxaadiid jawaasu sadaqati sadaqati min alwalad waxaynay bannaan tahay jawaasu sadaqati can ilmeyit in qofkii dhintay sadaqa loo bixin karo oo inay bannaan tahay bay ku tusaysaa wa wusuulu thawaabihaa ila almeyit qofkii dhintay inaynu ajarkii gaarayo ayay arrintaa ku tusaysaa wa huwa mujmacun calayhi buu yidhi waa ijmaac culummada wax diiday ma jiraan sadaqatu min alwalad macnaha waxaa la isku hayaa waxay tahay min khayri lwalad laakiin hadduu yahay duriyaddii cid sadaqadaa diiday ma jirto culama ahluislaam way bannaanta markuu intaa yidhi ayuu wuxuu yidhi haddana wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa annahu laa yajibu cala alwaarithi sadaqatu can ilmeyit wuxuu yidhi haddana waxay ku ijmaaceen markay culimmadu isla ogolaadeen inay bannaan tahay marka jawaas iyo wujuub waa laba arrimood jawaas waa wax kuu bannaan aan waajib kugu ahayn waa mustaxabaad ajar iyo sadaqa waa sadaqatu tadawuc wanaag baa laga helaya marka wuxuu yidhi waxay ku ijmaaceen oo isla ogol yihiin cala aljawaas inay bannaan tahay haddana waxay ku ijmaaceen waa ijmaac labaad inayna waajib ku ahayn ilmahu inay waalidkooda wax u sadaqeeyaan waajib fardu cayna oo waxa weeye ay hadday ka tagaan dembaabayaan ma aha ee waa birulwaalideyn waa wanaag ay shaqaynayaan oo waalidkii iyo iyaguba wanaag ka helayaan waa taas ayuu tilmaamay waa sharxu muslimku saa ku leeyahy markuu axaadiisaa sharxay sidoo kale majmuuc fataawa majmuuc almajmuuc sharxu muhadabka markuu sharaxayo oo axaadiidta uu keena wuxuu leeyahay ama axaadiiu lfasli buu leeyahy axaadiidta fasalkan ku soo aroortay axaadiidta ay kuwo kale markuu sheego waxay ku tusaysaa calaa jawaasi sadaqati sadaqadii inay bannaan tahay oo qof meyda wax loo sadaqeeyo jawaasu sadaqati min alwalad ilmihii la dhalay sadaqada uu bixinayo ila alwaalidi waalidkii uu bixinayo inay bannaan tahay oo ay thawaabtii iyo ajarkiina gaaraysa wa wusuulu thawaabihaa waxa weye ila almeyit meydkii ay gaarayo oo waalidkii ay gaarayso ayuu waxa weye tilmaamaya markaasuu wuxuu tilmaamay mas'ala wuxuu rabaa axaadiitan iyo aayaddii wa an laysa lilinsaana ilaa maa saca inuu isku keen waafajiyo waayo waxaynu soo marnay ilaahay inuu yidhi wa an laysa lilinsaana ilaa maa saca qofku wuxuu shaqaysta maama wax kaluu leeyahay markaasuu waxa uu yidhi fa yukhasasu waxaa lagu takhsiisinayaa aayaddu waa caam axaadiituna waa khaas marka waa laga soo reebayaa weladkii oo caam bay ahayd laakiin waxaa laga soo reebayaa ilmihii la dhalay wixii ay sameeyaan waaridku ajaba ku yeelanaya oo takhsiiskaasaa la qaadanayaa buu yidhi majmuucu saa ku leeyahay laakiin takhsiiska waxaa aada usii tacliiqiyey shawkani raximahu llahu tacaala inaanba loo baahnaynba in meeshaa hadda takhsiis laga keeno sababto waxa uu yidhi isaguna markuu sharaxay neel odaarka axaadiitan markuu ku sharaxaya baabka waxa weeye baabu ayuu u baabeeyey wusuulu thawaab alqurab almuhdaat ila almowta axaadiitaanu keenay macnaha baab wuxuu uga dhigay bannaanidda ay bannaan tahay dad dhintay in wax loo sadaqayn karo kabacdi bu markaa axaadiitan keenay kabacdi bu waxa uu yidhi axaadiitani waa jawaaz waxaana laga soo reebayaa aayadda kabacdi ba wuxuu yidhi markaa haddana walaa xaajata ila takhsiis looma baahna in la yidhaahdo takhsiis sababtu maxay tahay waxaa sugnaatay buu yidhi xadiidkii aynu horena usoo marnay alwaladu min sacyi abi ama min kasbi ina adyaba maa akaltum waxa weeye ama maa akala rajulu min kasbihi wa in awlaadukum min kasbikum axaadiistaasaynu soo marnay sidaa daraaddeed markaa mar walba ilmuhu isagu kuma jiro oo waxa weeye waa min sacyihi wax alla wixii uu qabto wanaaga waaridkii wanaag bay ka helayaan taas ayuu isaguna tilmaamay raximahu llahu tacaala imaamu shawkani kabacdi buu faa'iido keenay oo faa'iido muhiima tilmaamay wuxuu yidhi axaadiita markaa fiirisid oo baabka ku soo aroortay waxay ka hadlayaan min alwalad alwalad bay ka hadlayaan ilmihii la dhalay bay ka hadlayaan oo farciya marka awowna waa la mid oo ilmihii awowga waa aabaha iyo awowgii kale iyo kulli min alwalad baa laga hadlayaa amaa min gayri alwalad haddii uu sadaqa bixiyo qof aan faraciisiiba ahayn qofka hadduu sadaqa kala bixiyo ma gaaraysaa mise ma gaarayso fa haadaa taxtaaju ila daliil buu yidhi fa yutawaqafu waa laga joogsanayaa ilaa daliil la helo xataa yaxsula daliil marka daliilna lama hayo waxa weeye sadaqada ciddii ciddii waxa weeye farcii iyo duriyadiiya daliil baa loo hayaa inay wax sadaqayn karaanoo waaridkii ay gaarayso ama wixii aan duriyadii ahayn wax daliila looma hayo marka mar haddii daliila waayana qofku waa ka istaagay nalow daarka ayuu saa ku sharaxaya sancaanina sidoo kale subulsalaamka waa isku kalaam waxau isna tilmaamayaa inay bannaan tahay sadaqadii ilmuhu ay sadaqaynayeen oo ay waaridka u sadaqeeyaan bacda mowtihima ajirkii iyo wanaagga gaaraya khulaasat lqowl baabkan oo ah madlabkan saddexaad oo sadaqadii waaridkii ma gaaraysaa haa hadday tahay min alwalad oo farcii tahay ama min gayri alwalad daliil bay u baahan tahay fa yutawaqafu marka sidaa uu sheegay showkani waa laga joogsanayaa ilaa daliil loo helo waalcilmu cinda allah wallahu aclam